maalinta caalamiga luuqadda hooyo waxaa si rasmi ah u soo saartay shirweynaha guud ee hay-adda qaramada midoobay waxbarashada sayniska iyo dhaqanka unesco bishii noofembar kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii fikradda ah in la xuso maalinta caalamiga luuqadda hooyo waxaa hormuud u ahaa dalka bangaladesh golaha guud ee qaramada midoobay ayaana si rasmi u soo dhoweeyey go-aanka iyagoo ansixiyey qaraar rasmi ah sanadkii labadii kun iyo labadii haddaba waxaan oo waraysi la yeelanay qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhigay iskuullada ku yaala degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose iyagoona soo dhoweeyey maalintan gaarka bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamuud cabdi cali waxaan ka mid ahay barayaasha soomaaliyeed ee wax ka dhiga degmada dhoobley horta run ahaantii koruqaadidda iyo maalinta weyn ay ku astiisan tahay qoridda afka soomaaliga waa maalin bulshada soomaaliyeed qaali ku ah gaar ahaan haddaan nahay barayaasha macallimiinta soomaaliyeed waa maalin aad noogu muhiima waxa aan kor ugu qaadno ee aan wax ku barno ardada hadda boqolkiiba toddobaatan waa luuqadaha kale laakiin waxa keliya aan kor ugu qaadi karna waa inaan luuqadiina afka soomaaliga ka dhigno boqolkiiba toddobaatan sababtoo ah hadda luuqadiina soomaaliga waxay sii noqonaysaa dalkeena gudihiisa marka wax lagu baranayo boqolkiiba soddon iyadoo taas laga duulayo waxa keliya iyo sistamka keliya ee hadda kor ugu qaadi karna luuqadiina afka soomaaliga waa inaan boqolkiiba toddobaatan maadooyinka ku baxaya luuqadaha kale aan ka dhigno af soomaali sida maadooyinka sintiifiga ugu dambeyn waxaa isaguna geestiisa ka hadlay cabdinaasir daraalle oo hay-isgudwaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose isagoona sheegay in maalintan ay tahay maalin ah in la weyneeyo korna loo qaado bulshooyinta soomaaliyeedna kula dardaarmay inay kor u qaadaan ahmiyadda afkooda hooyo waa cabdinaasir cabdulaahi maxamed ahna gudoomiyaha waxbarashada degmada dhoobley waxaan aad ugu hambaleynayaa bulshada soomaaliyeed meel walbay joogaan maanta ay ku aadan tahay february oo loo astiyey maalinta afka hooyo annaka wasaarad ahaan waxay noo tahay maalin weyn maadaama aan ardaydii soomaaliyeed meel walbay joogaan lagu baro dugsiga hoose dhexe maadooyin inta badan maadooyinka af soomaaliya ay ku baxaan waxaa kow ka ahaa ardayda soomaaliyeed inay luuqadda bartaan soomaaliga si loo qoro iyo si loogu hadlo kadib buu fahmi karaa maadooyin kale oo hor socon karaa qofka markuu maadadiisa afkiisa hooyo wax ku qori karo waxna ku aqrin karo buu la tartami karaa caalamka taana wasaaradda waxbarashada xoogeeya saartay sida ka dheehan tahaba wasaaradda waxbarashada waxaa lagu yaraa hiddihi tacliinta sare marka hiddihi tacliinta sare waa hiddihii wixii loo lahaa dhaqankii loo lahaa in laga tegin soomaaliga af soomaaliya afka in laga afka hooyo in laga tegin marka maanta camal waxay noo tahay maalin weyn sidoo kalena waxyaabaha aan ku xoojino afka hooyo waxaa ka mid ah inay macalimiinta la shaqaaleynayo heer soomaaliyeed ee degmada ama heer qaran in macalimiinta lagu shaqaaleeyaba si markii laga codsiga qornaayo inay ku qortaan af soomaali ay ku qoran afyaabaha kale ay ku qoranin maadaama afka hooyo xoog la saarayo dadkii la tusaayo afka hooyo inay muhiim tahay oo wax lagu isku fahansiiyo waxaana lagu codsan karo si loo fahansiiyo maadaama ardayda soomaliyed waxna ku barnaayaan af soomaaligii codsigiina shaqadiina codsigii waxaa looga dhigay inay af soomaali qortaan marka ayadan waxaa dhihi karaa guul qof walba luuqaduu bartay dalkiisii in wax ku qorto waa arrin guul ah oo horumar bada laga sameeyey